إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada howwarka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkatayb ayaa soo bandhigtay muuqaallo caddaynaya kaalin ballaaran oo ay bulshada iyo qabaa'ilka walaayaadku ka qaateen dagaaladii dhacayay labadii gu ee lasoo dhaafay dowladda federaalka ayaa odayaal iyo haween u xirtay ciidamo iyaga ka tirsan ah oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe qaramada midoobay ayaa ansixisay ciidamada beddelaya atmis kadib muddo toddoba-iyo toban sano oo ay ciidamada afrikaanku ka midh dhalin waayeen duulaankooda soomaaliya madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud alkataayib ayaa saacadahaas soo socda ballan qaaday inay baahiso xalqada afaraad ee silsiladda geedigii garguurta guulmise gebidhacleen intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu darkoroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan mu'asasada alkataayib ayaa soo bandhigtay muuqaallo caddaynaya kaalin ballaaran oo ay bulshada iyo qabaa'ilka walaayaadku ka qaateen dagaaladii dhacayay labadii gu ee lasoo dhaafay xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii garguurta guul mise guuldarro waxaa qaybaheeda dambe lagu soo bandhigay muuqaallo cusub oo muujinaya doorkii ay qabaa'ilka iyo bulshaweynta walaayaadku ka qaateen dagaalka inkastoo dadweynuhu saxaafadda kala socdeen dagaalada iyo doorka bulshada haddana waxaa lama filaan ahaa muuqaalada la soo bandhigay oo muujinaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada oo muujinayeen isku duubni aad u weyn waxaa la soo bandhigay ciidamo aad u badan oo magacoodu yahay ciidanka difaaca shareecada kuwaasoo si mutadawacnimo ah ugu soo biiray dagaalka iyagoo hubkooda ka qaatay guryahooda waana ciidan kumannaan ah oo gobollo kala duwan muuqaaladooda laga soo tabiyey haba ugu badnaadaane gobollada dhexe baay iyo bakool بشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح alkataa'ib sidoo kale waxa ay soo muujisay doorka ay salaadiinta qabaa'ilka ka qaateen dagaalka muddada labada sano ah socday kaasoo ay ku difaacayeen nidaamka shareecada ee walaayaadka islaamiga ah boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka ayaa lagu daawanayaa muuqaalka kuwaasoo ay beeluhu sahay uga dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka waxaana arrintaasi bogaadiyey sheikh axmed cumar abuu cubaydah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna جراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح intaa waxaa weheliya oo xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii garguurta lagu soo bandhigay door lixaad leh oo ay haweenka walaayaadka ka qaateen dagaalka haweenka ayaa sida muuqaalka laga dheehan karo dagaalka uga qayb qaatay hantidooda iyo farsamadooda waxa ay bixiyeen hub agab ay ka mid yihiin kuwa biyaha lagu qaato dhar cunto iyo xoolo nool qof kasta oo daawada xalqada saddexaad ee taxanaha waxa uu dareemayaa xajmiga iyo miisaanka uu leeyahay doorka ay bulshada iyo qabaa'ilka ka qaateen dagaaladii lala galay dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye labadii sano ee lasoo dhaafay يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب waa kaas habab xadadkeedii muddo saddex iyo toban sana haddii shabaabka ila dhaqmaayeen shabaabkii markuu iska carari way la cararin hal qof oo deegaanka ku nool ma jirto sidaas oo quruxda badanna sidaas u dhis ciidamada xoogga keliya ayaa ku sugan hadda magaalo fiyaalaheeda sidaas u wenyahay haddana dadkeeda uu wada argagixisay yahay laa macquul macquul ma aha wallahi qofoo shacabana ma joogto hal nafle xitaa kuwa shirkadaha ka shaqaynaya way isaga tageen shabaabkay la tageen jabka dowladda federaalka ku gaaray dagaalka waxaanan ka dhicin niyad jabka ay ka qaaday doorka qabaa'ilka iyo caqiidada ay aaminsan yihiin waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo muujiyey in dadka diin ahaan ay ula diriirsan yihiin dowladda federaalka wuxuuna soo qaatay qiso uu isagu goobjoog u ahaa oo ka dhacday shabeellaha dhexe aadan iyo walaal baan tagaano iyadoo saas xabadii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cililoon weeyo odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin oday oo waxaa jiray xoogaa wuu iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ama nimankiiba mise bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimayo waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed nu aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga aha nin baa wuxuu yidhi ma lay ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah malaa la yidhi ballan weeye ani waxaan idin arkaabi inaad gaala tihiin anu saasaa idin arkaabi inaad gaala tihiin ayaan idin arkaabi ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadiiska ah oo- oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshee inta kalena waa sida muuqaaladan ayaana ah kuwo taxane ah oo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح dowladda federaalka ayaa odayaal iyo haween u xirtay ciidamo iyaga ka tirsanaa oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya farxaan cali dowladda federaalka ayaa ciidamo badan geysay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay ka sameeyeen baaritaanno ay ku raadinayaan maleeshiyaad ka tirsan macawisleyda oo tiro askar ah ku dilay deegaankaasi askarta la dilay oo tiradoodu ahayd toddoba askari ayaa waxa ay dowladda federaalka dilkooda u soo qabatay odayaalo iyo haween ka mid a dadka deegaanka shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa ka hadlay dhacdadan isagoona cambaareeyey waxa ka dhacay halkaasi dagaalada sokeeya oo dalka ka jira iyo dhibaatada ay ku hayaan iyo sida doqonnimada ay wax u socdaan aad iyo aadaan uga xumahay gaar ahaan waxaan rabaa dhacdo ka dhacday shabeellada dhexe askar lagu laaya meesha inaan si gaara uga tacsiyeeyo waa ka tacsiyeynaa dadka dhintay dadka dhaawaca ah maanta dhiig soomaaliyeed in la daadiyaa maalin ay bannaaneedna ma jirin maantana ma bannaana birina ma bannaana maalin ay fiicantaana ma jirin waana khasaaro qofka wax geysta laftigiisa ousan ogeyn oo uu geystay oo naftiisa u geystay qofkaad disho dhiiggiisa waa ku sugaan waxaasoo dhan waxay ka imaanayaan oo mas-uul ka ah fashilka siyaasadda tani ayay dadka ku dhaqan mandiqadaasi ay sheegeen inay sii horin karto colaadda ka jirta gobolka maadaama ay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay ku soo xadgudubtay dadka rayidka ah marka laga soo tago dhibaatada guracan ee dowladda federaalka ciidamadeeda ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ayaa dhanka kale waxaa isa soo taraya dilalka ay isu geysanayaan iyaga dhexdooda qaramada midoobay ayaa ansixisay ciidamada bedelaya atmis kadib muddo toddoba iyo toban sano oo ay ciidamada afrikaanku ka miri dhalin waayeen duulaankooda soomaaliya qodobkan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir ururka la baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo lagu samaynayo howlgalka beddelaya ciidanka atmis kaasoo loo bixiyey howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo eusom qaraarkan qabyada ah oo ay dowladda ingiriiska horboodaysay ayaa waxaa meel mariyey shan iyo tobanka xubnood ee golaha marka laga reebo hal dowlad oo ka aamustay oo ah maraykanka shirkan ayaa ku yimid si cagajiid ah waxaana uu dhacay iyadoo maalmo uun ay ka harsan yihiin xiliyadii kama dambaysta ahayd ee uu ku ekaa howlgalka atmis oo ah kow iyo soddonka bishan sii dhammaanaysa ee disembar sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay shirka waxa uu qaraarka qabyada ah u oggolaanaya ururka isku magacaabay midowda afrika ah inuu ilaa soddonka bisha janaayo soomaaliya geeyo labiyo toban kun lix boqol labaatan iyo lix askari oo ay ku jiraan kun iyo afartan askari oo boolis ah iyo in dib u eegis lagu sameeyo ciidamada atmis si looga guuro magacoodii hore ee fashilmay looguna guuro magac cusub oo ah eusom ku-xigeenka ergeyga joogtada ah ee dowladda ingiriiska ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qaraarkan uu si adag u xoojinayo taageerada uu golaha siiyo soomaaliya safiirka itoobiya u fadhiya qaramada midoobay ayaa khudbad uu ka jeediyey kulanka waxa uu ka sheegay in amniga geeska afrika uu halis ku jiro islamarkaana awoodda xarakada al-shabaab ay sii xoogaysanayso isagoo codsaday in ciidamada dowladdiisa lagu daro howlgalka ah balse taasi ma cadda ilaa iyo hadda muddada joogitaanka ah ay haystaan ciidamada shisheeyaha ee afrikaanta waa hal sano oo keliya waxaana khubarada ammaanka ay aaminsan yihiin kani inuu yahay iskudaygii ugu dambeeyey ee ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah loogu soo dirayo gudaha soomaaliya la taliyaha dhanka ammaanka ee xasan sheekh oo lagu magacaabo xuseen macalin ayaa shaaca ka qaaday inay haystaan fursad ay ku go'aamin karaan dalalka ciidamada ku biirinaya howlgalka cusub arrinkaasi ku dhawaaqideedana ay weli dhiman tahay waxaana uu intaa ku daray inuu tixgelintiisa leeyahay heshiiskii ankara ku dhex maray xasan sheekh iyo abiy axmed labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka isaga baxay kumanaan ciidamo ah markii dhaqaale loo waayay islamarkaana ay ku rafaadeen dagaalada joogtada ah ee ugu imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud tafaasiil ku aadan warkaasi waa kan cabdulkhaaliq macalin cabdiweli axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu ku eedeeyey xasan sheekh in uu yahay nin qabyaaladeyste ah oo danaha qaranka ka doorbiday kuwa shaqsiga ah sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland xasan sheekh waa murtasiq qowmi ah oo calooshii u shaqaysta beelaysan oo ay qabyaaladdu ka qaalib noqotay qarankii uu matalayeyna ka horumariyey dan shaqsiyadeed ayuu yidhi hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland sidoo kale waxa uu tilmaamay in xasan sheekh uu yahay dagaal ooge mujrim ah oo ay mudan tahay in ummadda soomaaliyeed laga qabto fasaadka uu ku hayo waa sida hadalka uu u dhigay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland axmed madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in xasan sheekh indhaha ka laabtay qabaa'ilaadka islaynaya waxa uuna maanta isku diray ayuu yiray laba isla dhalatay oo walaalo ah islamarkaana maanta soomaaliya meel ay xabad ka dhacaynin aysan jirin waxa uu kaloo ku daray in qaranka soomaaliya oo maanta odayga u ahaa oo ka dhigay meel ay ka taliso xaaskiisa islamarkaana isaga iyo ilmihiisa ay dhulboob ka wadaan dalka soomaaliya waxa uu yidhi beentii uu baraha bulshada ka waday sannada ka hor oo uu ku halaagay wiilashii soomaaliyeed ayuu ilaa hadda ka hadlin islamarkaana waalidiinta wiilashaasi ay ilaa hadda u helin wax war ah isagoo sidaasi u dayacay wiilashii soomaaliyeed ee al-shabaab ku baabi'iyeen gobollada dhexe ayuu hadda rabaa in uu annagana geliyo dagaalkaas oo kale kamana yeelayno buu yidhi axmed madoobe in waxa uu rabo loo yeelo maamulka jubbalandna ani ayaa madaxweyne ka ah haddii ay dan u tahayna maamulkayga faraha kala baxa buu yidhi axmed madoobe mar uu khudbad ka jeedinayay goob faxshar ah xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa marba marka ka dambeysa si laba kaclaynaysa iyagoona hawada isku marinaya hadallo badan oo uu midba kan kale ku dhaleecaynayo mu-asasada alkataib ayaa saacadaha soo socda ballan qaaday inay baahin doonto xalqada afaraad ee silsilada geedigii garguurta guul mise gebi dhacleen faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh hay maxamed soo dhowow aad baad u mahadsan tahay cabdalle mukhtaar mu-asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday cabdalle qaybta afaraad ee taxanaha loogu magacdaray geediga gurguurta guul mise gebi dhacleyn xalqadan ayaa lagu lafguri doonaa ama diiradda lagu saari doonaa sida uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka dhibaatooyinkii kala duwanaa ee soo maray tan iyo xilka hayay si gaara fatahadihii ku dhuftay qaybo ka mid a gobolada dalka taasoo ay waxyeelo daran kasoo gaartay dad aada u fara badan oo ku nool dalkeena soomaaliya gaar ahaan meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga kuwaasoo aan ognahay inay dad badan ku geeriyoodeen haddaba xalqada afaraad ee geediga gurguurta guulmise gabadhacleyn ayaa waxaa aada u wada sugaya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka isticmaala baraha internetka kuwaas oo mar weliba isha ku haya baraha islaamiga ah iyadoona la filayo in goordhow ay baahiso muwaasasada warbaahineed alkataib haddaba dhegeystayaasheena waxaan u ballanqaadaynaa haddii ay baahiso alkataib inaan ugu soo gudbin doono wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ah waa naga intaa